wasiir ku soo dhowow wasiirka arrimaha gudaha axmed galaash oo na soo booqday iyo wafdi uu wato yaan waxaan ku soo dhowaynaynaa siiladda loogu talagalay in xoolaha lagu dejiyo oo la dhisayo oo loogu talagalay in lagu kala wareejiyo xoolaha koonfur ka imaanaya iyo kuwa waqooyi ka imaanaya sidii horeyba ay dowladdu ugu dhawaaqday iyadoo la fiirinayo amniga iyo ganacsiga iyo dhinac walba markii la aagay oo laga tashaday inay siiladaasu muhiim u tahay dadka puntland iyo dadka soomaaliyeed oo kaleba waxaan leeyahay wasiir riyaal iyo wasiir iyo dadweyne iyo kulligiinba ku soo dhowaada siiladii oo dhismaysa shaqada waad aragtaan ishiinna idiin macalina shaqada laga wado waa qaybo kala gedisan baraagahan aad aragtaan waxaa loo dhisayaa xoolaha guryahana waa xafiisyo kuwa derbigaas dheerna waa derbigii daydkii weeye sidaas bay u socotaa hawshaasu ku soo dhowaada